magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed waxaa maanta la gaadhsiiyey qoysas ka mid ah dadkii ay somalilan toddobaadkii hore sida xoogga uga soo raaftay magaalada laasacaanood dadka ayaa waxaa diyaarada ay ka qaaday magaalada gaalkacyo waxaana baydhabo ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed warbixintan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh
diyaaraddii ugu horreysay oo waday dadkii laga soo barakaciyey magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa maanta ka soo degtay garoonka diyaaradaha dhaktar shaati guduud ee magaalada baydhabo qoysaska barakaca ee maanta soo gaaray magaalada baydhabo ayaa ahaa koob iyo labaatan qoys oo ka kooban toddobaatan iyo siddeed ruux oo isugu jira carruur haween iyo dadda ah garoonka diyaaradaha dhaktar shaati guduud ayaan kula kulmay qaar ka mid a dadka laga soo barakaciyey magaalada laascaanood maano dhuubow xuseen ayaa ka mid ah dadka barakaca ee maanta soo gaaray magaalada baydhabo alxamdulilah rabbilcaalamiin waar badanaa ka noolayna afar madaxweyne intii roogya roogni noo yaryarkoo inta ku tabnaa ka dagowni madaxweynihii hore xaaji cigaalki walbamna weelna kikihigi riyaalihay walaynidhika ilaahay boqorkee og siiraanyi qobsaday walbamana weelna muuse biixina taqad hadda argahaytubo wal ilhaayta maylere ilaalaka dhan una gurigay hortiisa noo haagada garbasaarkanay gobolay gobodi onakii admiinka nagada sartilo may walaadhaasiin sheeganari walna wadi magaalada waynoo saari sulka camal maynani jeey makuudaa atoonani jeey baaburtun korlay leer doo kala ma jira isig naalteen hantumayd korea baaburku andhabeedle ebarshe ee laandhaha ka qaaday buuhoodii rafkaas laha marsiyey harfadhay biyan ka horreeytay haddana buntland ahna dhowaaytay maasha allah buntland maano waxay kaloo ii sheegtay inay ka ganacsanaysay magaalada laascaanood dad shaqaysato oo ganacsatay hayni ebajoo dharkee dhashoo ma dhignan dhulna ma haagna dadka dhulhaagooyin kara ka shaqaysaan bagaashka anna haddii saddex magaa lahayn ku adeeg wallaahi oo bilaahi saka ka dareer una may fadaana dowladda koonfur galbeed cabdiasiisan korre inay shaqa abuurkii kaana horta wadananayni abuuro fadaana agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya khayre cali isaaq oo isaguna ka mid ah dadka eeraboorka ku soo dhoweynayay dadka barakaca ee maanta soo gaaray magaalada baydhabo ayaa sheegay in dadkaasi ay yihiin dad aada u nugul
runtii markaa fiirsid dadka waxaa ka muuqatay dad aada u duruufaysan oo dad aada u nugul waxaa ku jiray maamooyin oo maxaa layidhaahdaa oo aada u waayeel u ah iyo sidoo kale maxaa layidhaahdaa dad kale ilmo yaryar marka waa ka xunnahay runtii markaa fiirsi dareenkeena dadka dhan aada u qiiroodeen alxamdulilah laakiin waxaa waaye dadka aaday u farxeen markii ay soo gaareen erboorka shaatigal international airbood magaalada baydhabo oo markay arkeen qaabka loo soo dhoweeyey iyo sida naxariista ay ku jirto waxayna dareemeen inay deegaankooda imaadeen marka runtii markii aan dareenkayga cabiro aadan uga xunnahay waxa ay ku dhaqaaqeen walaalahena somalilan waa ka xunnahay hase ahaatee annaga waxaa waaye mar walba dadkeena waa annaga mas-uulwa annaga u taagan waa ku faraxsanahay inaan maanta soo dhoweyno
guddiga isxilqaame ee gurmud walaalo ayaa dadka lasoo barakiciyey ku soo dhoweynayay magaalada baydhabo kuwaasi oo dejiyey xarumo loogu talagalay aadan cabdi gaas oo ah guddoomiyaha guddiga gurmud walaal ayaa sharaxaya xaaladda dadka soo barakacay ee soo gaaray magaalada baydhabo
maanta waxaana soo gaaray diyaaraddii ugu horreysay ee dad ka soo qaaday magaalada gaalkacyo ee puntland si ay u soo gaarsiiso magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka koonfur galbeed kow iyo labaatan qoys oo ka kooban tiro ahaan toddobaatan iyo siddeed qof ayaa maantana soo gaartay waxaa jirta xarun ay u diyaarisay dowladda koonfur galbeed oo dadkaas in maaragtay inta maaragtay ay deegaankooda iyo dadkooda iyo hoolahii ay ka soo tageen in laga wardoonayo ay si kumeel gaara usii deganaadaan mas-uuliyiin fara badan ayaa ku soo dhoweeyey dadka lasoo barakiciyey garoonka diyaaradaha dhaktar shaati guduud ee magaalada baydhabo kuwaasi oo gurmad kala duwan u samaynayey wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhaktar cabdiqaadir sheekh cali barako ayaa ka sheekeeyey dareenka dadka lasoo barakiciyey dadka laga soo barakiciyey ee deegaanada somalilan maamulka somalilan ee laascaanood gaar ahaan waxa waaye maanta waxaa lagu soo dhoweeyey magaalada baydhabo si diiran hufan oo kalgaceyl leh oo jaceyl leh oo markay iyaga naftooda soo degeen ay qaarkood ay ooyeen ay arkeen in dadkooda iyo dadkooda laga jecel yahay dadka waxa waaye waxay isugu jiraan caruur haween iyo dad oo da ah marka waxaan marka kowaada rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicaiis xasan maxamed oo xoog badan geliyey in dadkaasi si nabada lagu keeno deegaanadooda iyo wasiiradii kasoo meeshaas tagay gaalkacyo ee maanta soo ambabixiyey iyo wasiirada xildhibaanada iyo maxaanku irahdaa shacabka reer baydhabo si aada usoo dhawey dadkan dadka maanta soo gaaray magaalada baydhabo ayaa waxa ay ka soo baxeen magaalada gaalkacyo halkaasi oo ay ku sugan yihiin guddi uu dhowaan magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maalmaha soo socdo ayaa la filayaa inay baydhabo soo gaaraan dad kale oo ka soo barakacay magaalada laascanood iyo deegaano kale oo somalilan ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo